soddonkii bishana waxaa baaqday kulan hore loo qorsheeyey inuu ka dhaco magaalada gaalkacyo kaasoo ujeeddadiisu ahayd in lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee la hadhay maamulka dowlad goboleedka galmudug kulan kaloo fikirkiisa ay qayb ka ahaayeen amaba ay lahaayeen xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ugu jira beelaha degaaga galmudug ayaa la sheegay inuu haatan dhacayo toddobada bishan wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa arrinta ka waraystay suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mid a odayaasha qabanqaabada shirkan ka wada magaalada gaalkacyo
wuxuu ku beegan yahay shirka kale qabsoomidiisu toddobada bishaan maanta aan ku jirno haddii alla yidhaahdo kullina waa u ballansannahay shirkaasina insha allah waxaan rajaynaynaa xal waara oo galmudug in lagu helo haddii alla yidhaahdo
sida muqatasaada ii sheegtay waxaa ka dhiman afar cisho saansaan diyaargarowna gaalkacyo kama kama muuqato marka ma la oran karaa mar kale dib u dhac shirkaa ku imaan karaa
wa waxaan filaya inuusan ku imaan doonin haddii alla idmo diyaargarowgiisanu de ma ahan dowlado meesha ku shiri mahayaana waxaa ku shirahaya dadkii galmudug iska lahaa magaaladana iska lahaa qabanqaabo weyn oo haddii alla ku idmahayo ma jiraan ma garanaysaa meelo kale laga doonahaye maadaama dadka u yeerana dadkii magaaladan iska lahaa hadday siyaasiyiin yihiin iyo hadday ismad yihiin dadkii magaaladan iska lahaa weeye wax badanna waa noo diyaarsan yihiin haddii alla yidhaahdo toddobada bishana waa rajaynahay inuusu dib uga dhici doono haddii alla idmo dhinacyada galmudug isku haya inay ka qayb galaan weliba galmudug cadaado iyo dhuusmareeb bay kala fadhisaa arrintaa midyay qorshaysan tahay
annaga xalka iyagu waxa weeye gogoshaan waxaan u dhiganaa in la helo galmudug xalkeeda in la helo ayadaasuu ku salaysan yahay midda raba in laisugu yimaadana waxa weeye in la helo xal waaro mid bulsho iyo mid siyaasadeed labadaba in la helo haddii alla yidhaahdo waxa weeye muddadii ayaa dib u dhacday haddana muddadaasaa loo qabtay sidaasuuna ku soconaya haddii alla yidhaahdo
isqabqabsiga dowlad goboleedka galmudug ma ahan wax cusub madaxweyne xaafa ku yimid isqabqabsi kadib markii madaxweynihii asaga ka horreeyey uu meesha kaga baxay hadda mar labaad isqabqabsi kala taagan arrintaa isqabqabsigaas oo laalaabanaya maxaa soo celceliya
runtii anigu waxaan dhihi karaa waxaan u aaneynhayaa bulsho waliba horta marka maamul ay dhisato ama bulsho ahaan ay ku nool yihiin waxa weeye dadku qaybo qaybo weeye waxaad moodaa in maadaama siyaasiyiintu sidaa sheegtay qabqabsiga uu ka yimi haddana isimadii iyo oday dhaqameedyadii milkiilayaasha lahaa milkiilayaasha ahaa oo deegaanka iska lahaa laftigoodna waxaa ku yimid dibadhac iyo inaysa is ogeyn iyo inaysa isku imaan midda aan rabna maanta inaan ka toosinna waxa weeye dadkii dhaqanka ahaa ee milkiyadan isagu lahaa madaxdana ka ahaa bulshada in loo yeero oo tala meel la dhigo la og yahay dibna aan laisku qabsan haddii aan la yidhaha taasaan ugala jeednaa shirka maanta odayaal cayiman oo laysku og yahay oo aada leedihiin ma jiraan
way leeyihiin dadku odayaal dhaqan buu leeyahay waa la yaqaan koob iyo toban beelood baa galmudug ku tilmaaman inay wax wada dhisteen oo heshiis ku yihiin odayaashoodana waa la yaqaan ugaasiyo iyo suldaamo iyo oday dhaqameedyo kulli waa leeyihiin qabiil aan lahayn aan la aqoonna ma jiro ayagaan isku keenayna insha allahu kariim iyo siyaasiyiinta u jirta golaha shacabka iyo golaha sanad aqalka sare
ugu dambeyn rajada aad ka qabtaa in shirka xal waara looga gaaraa xaalka siyaasadeed ee galmudug iyo weliba in laysu soo dhaweeya dowladda dhexe
si fiican dowladda dhexe horta dowladdeedii weeye ummadda somaaliya dhan bay ka dhexaysaa xalkeedu waa la helayaa dowladduna ma ahan shacabdiidna ma ahan maamuldiidna ma ahan wixii laftigooda ay qaldahayaanna waa laga qabanhayaa wixii ay sax ku yihiinna waa lagu raacayaa galmudug gudaheedana de waa midda aan kuu sheegay dadkii baan iska warqabin oo maaratay muddo meel jira marka in khilaafkaas aan ka saarno meesha haddii alla yidhaahdo waxa weeye boqol kiiba boqol mid anigu aan rajo ka qabo dad badanoo ilamidina ay rajo ka qabaan weeye haddii alla yidhaahdo
waa hagaag dhegeystayaal waxau ahaa suldaan cabdinaasir jaamac seed oo ka mida odayaal qabanqaabinaya shir magaalada gaalkacyo ka dhici doona toddobada bishan waxaana uu warramayay waryahayaga magaaladaasi gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq